galabnimadii jimcaha kowda bisha janaayo sannada labada kun kow iyo labaatanka diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa si gardaro cad ah duqayn cirka ah ula beegsaday xarunta idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ee magaalada kunya barow ee gobolka shabeellaha hoose iyagoo halkaasi ku burburiyey dhismihii idaacadda iyo qalabkii ay ku shaqaynaysay intaba ma jirin wax khasaare nafeed oo soo gaaray shaqaalihii iyo howlwadeennadii idaacadda oo xilligaasi xarunta ka maqnaa maadaama ay ku beegneed wakhtiga salaada maqhribka balse waxay dhaawacyo ka soo gaareen dad shacab ah oo ku sugnaa agagaarka xarunta gaar ahaan nin waayeel ah oo dhaawiciisa aad u daran yahay iyo qof haween ah waryaheena salmaan axmed ayaa waraystay mid ka mid a dadka ku dhaawacmay duqaynta kaasi oo ku sugnaa guri u dhow idaacadda magacayga cismaan guudey xuseen ayaa la yidhaahdaa guriga martida annagoo joogno salaaddii maqhrab u taagan aniga ayaa imaam ahaayey salaadda sujuudda markaan ka soo kacay ayaa qarax dhacay qaraxii asagahay kii hore ilaahay baana gudbiyey kii labaad annagoo weli salaaddii sidii u taagan ayaa firirkii noo imaaday anay garabka bidaxda iga soo bilaabatay wadaadkii abti ahay oo asagana sujuudsan ayay tii aniga i martay asagana daba martay oo waxay ugu dhacday madaxa adinkana waa ka gaartay oo waa ugu dhacday aadu u liitaa allaha caafiyo marka waa ka alxamdulilah aniga garabka gacanta bidaxda ee dhudhunkeedii ayaa fuqay lafta bannaankay taallaa garabka korono firir ayaa iiga jiro asagana dhinaca kale ka soo kuustay sidaas ayay ani waxay ii gaareen qarax oo diyaarad soo tuurtayuu ahay duqaynha qoladan gaalada ay soo tuurtayuu ahaa marka alxamdulilah alxamdulilah wax qornaa bay ahaayeen salaada maqhrib bay ahayd salaada maqhrib ayay ahayd anaa imaam ahaa oo tukanaya oo tukushinaya ana sujuuddan ka soo kacay asna sujuuddu iiga dambeeyey istaagiddan istaagayay garab iiga bilaabatay dhudhunko tii aniga i martay ayaa asagana soo sujuudsan u tagtay marka alxamdulilah sidaasay wax noo gaareen meeshaa joogteen oo duqayntan idinkula dhacdantee way guriga martidaan joognay annaga guriga martidaan joognay dad masaafur ah oo iska socdo saakuu xaggiisa ka imaadayaan ahayn marka sidaas maya guri ciidan maha waa guri shacab oo marti nin ku sadaqaystayo ummaddaas wixii masaafur ay yimaadaan oo iska seexdaan waaye meel hadda ciidan ka dhawaayba ma ahaynba
nimanka maraykanka markii duqeymo noocan ay sameeyaan waxay dhahaan dad al-shabaaba beegsanay ciidan dilan israakiila meesha ku dhimatay sarkaal al-shabaab ma tahay maya maya maya ani nin shacab ahaan nahay nin shacab ahaan nahay odayga abti saasoo kale asagana nin shacab eeg waayo waayeel ah ma aana nin ciidan dad soo maray hataa ma nihin markaa dad shacab ahaan nahay annaga islaamnimadan baana loo dilayaa maxaa kaloo inugu kala socaysaa waa dabeecadooda waaye in ay dadka masaakiinta laayaan oy dabadeed dhahaan wax kale u bedelaan oo dad ciidan ahaan dilnay sargaalaan dilnay inay dhahaan waa dabeecad lagu yaqaana abtiga dhaawacmay axmed macalin ibraahim ayaa la yidhaahdaa isha oo midigta ah ayay ugu dhacday marka maskaxdii ay dhex qaaday waa fujisay adinkana waxaa ka gaaray asagana firir kalea ka gaaray kaas marka ma huba inuu ku dhex jiray in kale anigaaba goone u dhaawacmaya marka ma fiirin meesha arri ilaahayba dhiig baa lasoo bafuufmaya ma hubay dhaawaciisa hoose si uu yahay laakiin labadaas meelay wax ka gaareen annaga waxaan ka imaanay saakow waxaana u soconnay meel la yidhaahda banaadir maxkamadeedaan iskiiga jeednay nin walaalkan oo ninkaan abti da-dii ka yareed ahoo xiran dacwadiisaan u soconnay banaadir marka maxkamadda inay xiran tahay ana loo sheegay hadda waa laabaan rabnayba galabta hadda gaariyaabaa noo taagnaa inaan iska laabanaan rabnay marka gaariga berriyaan bixina caawa aan iska barina aan isdhahnay marka qoraal allaa qornay sidaan ayayna wax u dhaceen hadda isbitaalka kunyo barro baan joognaa aniga waa la ii duubay waana la ii duray abtigana haddaa lala tacaalahayaa hor dhiig baa hadda lagu shubaaya on arkaayay marka nin aada u liita waaye allaha caafiya waa lala tacaalihayaa marka gurmad ayaana loo sameeyey
horena waan kugu weydiiyan waan kugu soo celinayaa maraykanka mar badan waxay sheegtaan dadkay duqeeyaan in al-shabaab ay dileen hadda guriga martida ayay duqeeyeen waxaa laga yaabaa inay dhahaan xarun ciidanaa duqeynay marka guriga martida guri noocuu ahaa noo tilmaan guriga martida waa guri shacab islaam ilaahay nin allaala ninkii marti hor dhanba ay yimaadaan waxaa yimaada kuwa maxaan ku idhaahdaya mootaaleyda iska timaada kuwa baawureyda imaada dadka masaafurka oo xitaa hamaanin dhow waxaan arkayay haween iyo caruur laga keenay dhinaca muqdisho ka imaaday oo iskiiga soo degayaan arkayay oo galabtii ka baxay waa guri ummadaas mujtamaca nin ku sadaqaystayo imaadaan u soo jiiftagaan waaye meel ciidan ka dhow yahay xitaa ma ahayn marka wakaasaasay wax u jiraan hadda marka waxaan u xaqiijinay in gurigii martida ee koonyi barrow ee dowladaha maraykanka duqeeya ay duqeeyeen haa taasaan xaqiijinayaa gurigii martida oo masaakiinta loogu tabarucay nin islaame uu baxsaday ummadaas wixii martiya inay seexdaan ugu talagalay in ay gaaladan ugu duqaysay ayaan xaqiijinayaa qof ay maanta beegsanayaan al-shabaab ay rabaan ninkii yidhi been bay sheegeen annaga hadda maanta maxay nagu beegsadeen salaad annagoo u taaganay dhaawacan una gaariyay ay nagu dulmiyeen meeshaas haddii abti u dhintana meel ka fiicanoo qof islaam ay ku dhiman lahay ma jiro waa ku qanacsannahay waxaana gaaray alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan marka been weeye caruurta iyo haweenka iyo maxaanku idhaahdaa iyo dadka masaakiinta inay laayaan waa dabeecad lagu yaqaana dabargooyinta ummadda islaamkay usoo kaceen ma ogi ma ahan dad maxaanku idhaahdaye dad shaksi beegsanaya ma ahan waxaan ahay qof baadiyaha degan beeraley ah ayaan ahay nafata oo xoole ana baadiyaha waan la degaa beerna waan leeyahay beertaasaan iska qodanayay waa ka haddii xaalkaygaas sidaas ahay abtina abti asagana anuu ila mid yahay asagana waa nin iska beeroley ahoo nafatana oo xoole ayna dhaqaalaysto waaye marka anuu ila mid ahay asagana abti marka caruur iyo xaas iyo kor waa leeyahay caruur xaasuu leeyahay laba xaasuu leeyahay laba xaasuu ka daddalay marka insha allahu raggiisa waa kaagaceen laba nimoo hadda dugsi hayso culumi ah xitaa waa u joogaan oo hadba mid intii igula soo xiriiray waa weerarkii saddexaad ay diyaaradaha maraykanku si toos ah ula beegsadaan xarumaha idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan muddo ka yar laba sano gudaheeda muddo ka yar toban maalmood ka horna gaar ahaan khamiistii afar iyo labaatankii bishii disembar labada kun iyo labaatanka waxay diyaaradaha maraykanku duuqayn u geysteen xarunta idaacadda ee ku taala degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe halkaas oo sidoo kale lagu burburiyey dhismihii idaacadda duqaymaha dhanka cirka ah ee soo noqnoqday ayaa ah iskuday ay ciidamada maraykanku iyagoo adeegsanaya duqaymaha diyaaradaha aanan duuliyaha lahayn ku doonayaan inay ku caburiyaan kuna aamusiyaan dadaalka alfurqaan ay ku bixinayso inay soo bandhigto xaqiiqada dagaalada ka socda soomaaliya ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay maamulka sare ee idaacadda alfurqaan ma ahan markii ugu horeysay ee uu maraykanku bartilmaameedsado xarumaha warbaahineed iyo saxafiyiinta inta uu ku guda jiro dagaalada dabadheeraaday ee uu ka wado waddamada islaamka bishii nofembar labada kun iyo kowdii markii aljaziira ay daboolka ka qaaday xaqiiqda dagaalka maraykanka ku qaaday afghanistaan maamulkii maraykanka ee xilligaasi wuxuu kaga jawaabay inuu duqayn la beegsado xafiiska aljaziira ee kaabuul wax ka yar laba sano kadib intii lagu guda jiray duulaankii uu ku qaaday dalka ciraaq gantaalaha maraykanka ayaa mar kale bartilmaameedsaday xafiiska aljaziira ee magaalada bakhdad halkaas oo lagu dilay wariye islamarkaana lagu dhaawacay xubno kale oo ka tirsan shaqaalaha sababta ugu weyn ee uu maraykanku u beegsaday xarumahaasi iyo saxafiyiintaasi ayaa ahaa inay si toos ah u soo tabinayeen dagaalka uu maraykanku ku qaaday labadaasi waddan marka laga hadlayo colaadda uu maraykanku horboodayo ee ka aluursan soomaaliya alfurqaan waxay daaha ka rogtay gumaadka qarsoon ay ciidamada maraykanku ka geysanayaan dalka waxay soo bandhigtay caddeemo muujinaya duqaymaha aan kala sooca lahayn ee maamulka trump uu ka geysanayo magaalooyinka iyo tuulooyinka ay dadka rayidka ah ku nool yihiin kana fog furumaha dagaalada kuwaas oo naf iyo hantiba ku waayay duqaymaha diyaaradaha maraykanka waxay caalamka u soo gudbisay muuqaalada dad rayid ah oo uu maraykanku ku dilay duqaymo diyaaradeed kadibna ku tilmaamay inay ahaayeen dagaalyahano al-shabaab ah balse muddo kadib uu ku ceeboobay been abuurkaasi isagoo qirtay in dad rayid ah uu laayay kadib markii hay-ado caalami ah iyo saxaafadda madaxa bannaan intuuba xoojiyeen caddaymaheenii ayna xaqiijiyeen in dad rayid ah oo aanan wax dagaal ah ku lug lahayn maraykanku laayay maamulka trump oo dareemaya wejigabaxa uu la kulmay ayaa ku jawaabay duqaymo uu la bartilmaameedsaday xafiisyadeena ku yaala koonfurta soomaaliya waxay duqaymahan ku soo aadayaan xilli uu madaxweynaha maraykanka donald trump dagaal ba-an ku hayo warbaahinta caalamka guud ahaan qaar ka mida warbaahinta maraykankana uu ku tilmaamay inay ku dhisan yihiin been abuur taageerayaashiisana uu ku dhiirageliyey inay ka soo horjeestaan saxafiyiinta iyo warbaahinta wax ka sheegta siyaasaddiisa alfurqaan waa hay-ad warbaahineed oo madax bannaan lana aas-aasay sanadkii labada kun iyo sagaalkii waxay mar weliba ahayd codka shacabka soomaaliyeed ee dulman iyadoo si hagar la'aan ah oo dhexdhexaadnimo iyo cadaalad ku dheehan tahay u soo tabisa ugana warbixisa dagaalada tobanaanka sana ka socda dalka soomaaliya ilaa iyo markii ugu horeysay ee aan shaqada bilownay waxaan u dulqaadanay caqabadaha ka shaqaynta goobaha colaadaha waxaan ku shaqaynay duruufo aad u adag si aan dunida ugu soo gudbinno xaqiiqooyinka qaraar ee dagaalka maraykanka uu horkacayo ee ka jira soomaaliya ayaa la raaciyay bayaanka ka soo baxay maamulka sare ee alfurqaan xafiisyadeena ku yaala koonfurta soomaaliya waa kuwa la wada yaqaan oo bulshada loogu adeego xafiisyadeennuna ma ahan goobo ciidamo lagu tababaro ama ay ku sugan yihiin dagaalyahanada al-shabaab taas beddelkeeda waa xarumo bulshada u wada furan danahoodana looga shaqeeyo ujeeddooyinkeena ugu muhiimsan warbaahin ahaan waa inaan u adeegno bulshada soomaaliyeed alfurqaan waxay hormuud ka ahayd ololaha wacyigelinta ee howlihii samafalka intii lagu guda jiray abaarihii labada kun iyo kow iyo tobanka waxay ka soo qayb qaadatay howlaha gurmadka xiliyadii fatahaadaha waxay kaalin muhiim ah ka qaadatay ololayaasha waxbarashada si kor loogu qaado heerka akhriska iyo qoraalka ubadka soomaaliyeed ee ku sugan dalka oo dhan iyo weliba kor u qaadidda wacyigelinta inta lagu guda jiray faafitaanka cudurka dunida saameeyey ee coronavirus annagoo ah idaacadda keliya ee madax bannaan ee ka shaqaysa koonfurta soomaaliya waxaan muddo badan la noolayn dagaalada amisom iyo duqaymaha arxandarrada ah ee uu maraykanku ka wado gobollada koonfureed arrintaasi ayaa noo saamaxday inaan warar xaqiiqo ah si dhaqso ah uga soo tabinno goobaha duqaymaha xilli aysan jirin idaacad kale oo madax bannaan oo dhacdooyinkaasi ka hadasha saxaafadda caalamkana guud ahaan uu mugdi kaga jiro dagaalada ay maraykanku iyo ciidamada shisheeye ka wadaan dalka waxaan soo tabinnay duqaymaha aan loo meeldayin ee diyaaradaha kenyaatigu ku gumaadayaan shacabka iyo xoolodhaqatada soomaaliyeed ee degan koonfurta soomaaliya waxaan ka hadalnay caburinta cagajuglaynta iyo cadaadiska ciidamada dowladda federaalka ay ku hayaan shacabka ku nool muqdisho waxaan sidoo kale soo bandhignay taqaariir maqaallo iyo muuqaallo caddaynaya dhibaatada ay ciidamada shisheeye ka wadaan soomaaliya iyo gumaadka ay diyaaradaha maraykanku u geysanayaan shacabka soomaaliyeed taas ayaana ah sababta ay diyaaradaha maraykanka had iyo jeer si bareer ah u beegsanayaan xarumaha idaacaddeenna duqaymaha maraykanka u geysta xarumaha idaacadda alfurqaan waxa ay caddeen u yihiin in xorriyadda saxaafadeed ee ay sheeganayeen ay tahay been waxaan dhammaan dhegaystayaasheena sharafta leh idaacadda ugu baaqaynaa inay mixnadanna garab istaagaan ducadana nagu kaalmeeyaan waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa dhammaan saxafiyiinta iyo shaqaalaha idaacadda alfurqaan inay sugnaadaan howlaha ay wadaanna sii labalaabaan si ay wararka xaqiiqada ah u soo tabiyaan waxaad ogaataan inaad tihiin ilayskii iyo didiilada u ahaa dadweynaha ku dulman giiga soomaaliyeed kuwaasoo aad u tihiin aaladda keliya ee wararkooda caalamka lagu gaarsiin karo kuwa raba inay idiin aamusiyaan waxay doonayaan inay xaqiiqda xabaalaan dulqaad iyo karti muujiya dadaalka badiya si aad ummadda soomaaliyeed ugu bidhaamisaan dulmiga ku dul habsaday dalkeena hooyo ayaa la sii raaciyay bayaanka dheer ee ka soo baxay maamulka idaacadda alfurqaan warbaahinta alfurqaan waxay sii wadi doontaa baa layidhi inay soo tabiso xaqiiqada dhabta ah ee ka jirta soomaaliya wax walba oo ay nagu qaadato waxaan dhibka la qaybsanaynaa bulshadeenna soomaaliyeed ee uu maraykanku duqaymaha gardarrada ah ku gumaadayo nama cabsigelin doonto in la duqeeyo xarumaheenna xafiisyadeena iyo qalabkeena nagamana hor istaagi doonto inaan sii wadno howlaheena saxafinnimo ee xirfadda sare oo xaqiiqada ku salaysan ugu dambayn waxaan tacsi u diraynaa dhammaan dadkii muslimka ahaa ee idaacadda agteeda joogay waxyeelladuna ka soo gaartay duqaymaha maraykanka waxaan allah u weydiinaynaa inuu dhaqso u bogsiiyo boogahoodana dhayo ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay maamulka sare ee warbaahinta alfurqaan kaas oo ku qorna luuqadaha ingilishka iyo soomaaliga